magaalada berbera ee gobolka saaxil ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay nidaamka canshuuraha beriga waxaa madasha lagu daafurayay goobjoog ahaa madaxda wasaaradda maaliyadda iyo saraakiisha ciidanka canshuuraha agaasimaha canshuuraha beriga iyo wasaaradda maaliyadda somalilan mustafa maxamed ciise oo daafura nidaamkan ayaa ka waramaya ahmiyadiisa
hirgelinta cashuurta g s t-ga ama cashuurta iibka iyo adeegyada runtii cashuurtani waa cashuur la saaro iib kasta ama adeeg kasta oo cid loo qabtay ama qof laga iibiyey qiimihiiguna waa boqolkiiba shan weeye runtii cashuurtan hore waa loo qaadi jiray gobolka adeegyada qaar wuxuunbuu maanta kulankaygu daaran yahay dardargelin iyo in cashuurtii si dhammaystiran looga wada fuliyo dhammaan hudheelada warshadaha iyo sektarada kala duwan ee ay ku waajibtay cashuurta iib runtii gobollo badan baynu cashuurtan ka soo fulinay magaalada hargeysa sifula bay uga dhammaystirantay boorama way ka fushay burca way ka fushay berberena waxaynu doonaynaa inaynu rasiid kasta rkii la raacyo iiba hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto adeegyada kale runtii waxaynu halkan ka diraynaa message ama fariin baynu u diraynaa ganacsatada xiriirta ee marka horeba cashuurta sida fiican u bixiya oo aynu leenahay maanta waxaynu hirgelinaynaa cashuurta iibka oo aynu ka hirgelinayno dhammaanba adeegyada kala duwan ama iibabka kala duwan iyo adeegyada waxaanaynu leenahay fadlan muwaadin u hogaansano wixii sharcigu ina faray runtii cashuurtan xeer baa jidaynaya waa cashuur sharciga waana cashuur laga qaadayo kostomarka ama qofka wax iibsadaa oo aanay ku gaar ahayn qofka meherada le aan laga rabin laakiin wuxuu ka reebayaa qofka macmiilka gudoomiyaha gobolka saaxil maxamed daahir cabdallah ayaa ugu baaqay ganacsatada ah inay u hogaansamaan nidaamka canshuurta tamaaha cashuur la bilaabayo sidaan warka ku hayo meelo badan way ka hirgashay ee tan maanta aynu baraarujinta aynu wadnaa waxa weeye waa dhammaystirka meelaha ayna ka hirgelin gobolka kuma cusba way ka hirgashay laakiin meelaha ayna ka hirgelin baa jira sidaa darteed arrinka maanta aynu u fadhinaa waa baraarujin dadweynuhu xaq bay leeyihiin dowladduna xaq bay leedahay dadweynuhu way xaq u leeyihiin inay helaan waxay xaq u leeyihiin oo ah inay helaan amni adeeg waddo horumar shaqaalaha oo dee maaragtay muxuuaha gobol kasta dad laga shaqaaleeyo waxaasoo dhani dowladdu waxay ku fulisaa waxa weeyaan waa waa cashuuraha hadday tahay cashuuraha beriga wixii laga qaado iyo hadday tahay takastamwiska iyo meelaha la midkaa laga qaadaba marka dadka waxaa saaran inay cashuurta bixiyaan xukuumaddana waxaa saaran inay adeegyada ummadda ay u baahan tahay inay fuliso markaa maanta tala doonaya waxaa weeyaan tii dadka lagu lahaa cashuurtan tacriifadeedu waxaa weeyaan waa boqolkiiba shan waxayna ku waajibaysaa sida hoteeladoo kale kuwa jiifka kuwa cuntada laga cunayo waxaa ka mida biyaha waxaa ka mida wax soo saarka iyo meelaha nooc dee la midka oo kale gobolada kale way ka wada hirgashay laakiin gobolkeenna waxaad moodaa inay kala kala badh oo dhammaystir ay nooga baahan tahay markaa ganacsatada waxaan ka codsanaynaa inay cashuurtaa lagu leeyahay ku waajibtay ee horey ugu baaqatay iska bixiyaan bilihii lasoo dhaafay wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa gobolada somalilan ka waday hirgelinta nidaamka canshuuraha beriga